waxaan dhegeystayaal waxaa hadda khadka taleefonka ku jira mid ka mid ah dadka deegaanka dhabad ee gobolka galgaduud marka hore soo dhawow sababta aad gada times ula soo xiriirteenna bal faahfaahin inaga sii
walaalo waxaan ula soo xiriirnay cabashaan halkaan ka muujinaynaa ku salaysan oaan ka cabanayno dowladda galmudug maamulka maamul goboleedka galmudug oo ku haya deegaankeena barakicin iyo dhibaato nagu hayo ma garat maxay tahay barakicinta uu idinku hayo maamulka galmudug
walaala barakicinta nagu hayaan waxaa ka mid a ciidamadii galmudug oo dareeskoodii qaba oo gawaaridoodii wata baa waxay magaalada soo duldejiyeen oo xoolihii dadka laynhayaan oo dadkii laynhayaan oo xabadaynhayaan oo deegaankii ka barakicinaya gawaaridii ganacsiga oo deegaanka soo gelisidoo raashinka u keeni jirnayna wadadii ka jartay oo wadadii magaalada meel kilomitr u jira wax allaa waxay gawaarigaa ku ceshaday oo ciidamadii oo la garanhayo oo dareeskii qaba kuwii madaxweynaha waardiyen jiray madaxweynaha galmudug waardiyen jiray weeye kuwa hadda isbaarada dhigtay oo magaalada horteeda taagan oo aan ogolayn wax gaari inuu soo galo oo dadkii barakicinaya oo xoolihii xagga usoo filaayihiin ma garan sababta marka maamulka uu idiin bartilmaameedsanayo ama dhibaatooyinkaas uu idinkugu hayo maxay tahay
sababta walaale waxa weeyaan sababtoosa ma garanayno laakiin sababo qabiil baa jira dowladaani hadda la dhisay wax dowlada oo dadka matasha maaha meeshii dadka diversitin loo furi lahaabay dadka isku sii kicinhayaan waa maqlayseen madaxweynaha galmudug hadalkii uu dara shalay idaacadda ka sidaynayay oo uu dadkan dadka uu barakicinahayo oo deegaankan iyo beeshaan iyo dambadeed ku salaysan oo la barakicinahayo uu dadkii meesha uu dadka laga difaaci lahaa oo dadka la kala celin lahaa uu usii usii awoodeynahayo oo ciidamo soo duldhigaayo oo ciidankii soo duldhigaayo oo kaba war yimaa isaga laftigiisu shalay yimid oo kaba war yimid oo uu dadkii qabiiladaha ku aruurinahayo marka waa dhibaato aanaa garanayn waa cabashaan ka muujinaynaa aad iyo aad baana naloo taarget garaynahayaa waxaan adduunka ka codsanaynaa iyo dadka wax qiimeeya inay arrintaas arkaan oo la arko inuuna inayna dowlad ahayn oo dadkii isku dirhayaan oo dadkii isku dhibaataynhayaan oo ciidamadii mushaarka la siinayo galmudug mushaarka siinaysay ay magaalada gawaaridii soo gelaysay ay diiday inay soo gasho oo ay dadkii ku dhibaataynhayaan oo xoolihii lagu laynayo oo magaaladii la diidan yahay wax nolol inay soo gasho oo dadkii la barakicinayo ma garan marka waxaa hadalkaaga u fahmayay in qaab qabiil aada u eedeynaysaan madaxweyne guuleed ood ku eedeynaysaan in beeshiisa uu la saftay so sidaa ma
walaala waxaa weeye beeshiisuu la saftay sida hadda la soconto oo deegaanka dadka soomaaliyeed way ogyihiin degmadan galinsoor oo dadkii laga soo kiciyey baa dhaba degan ee dadkii laga soo kiciyey galinsoor oo qabiilkiisu ka qabsaday oo ka soo kacshay xabadda kaga soo kacshay baa dhaba degay haddana iyadii baa laga barakicinayaa oo ciidamada soo duldhiga oo lasoo dhiga asaguna maral maalin kasta markuu yimaado uu hub ugu keenaya oo rasaas ugu keenaya oo saanad milatari ugu keenaya halkaana ciidanka looga soo duldhigaya oo gawaaridii technikada ahayd oo aan la arkayo shaabadii galmudug ay ku dhegan tahay oo qaar kuwii waagi dhaweyd la qaybiyey oo ay wataan oo qoryihii ay wataan bay noogu imaanayaan oo nala soo duldhigay oo nagu laynayaan oo ilaa ku laynayaan wax allaa dadka shacabka ah ilaa intaan labadan bilood gudahooda ilaa dhowr iyo toban qof baa lagu dilay deegaanka ilaa intaas toddobadan bilood inta galmudug san tahay marka waxa weeye waa dhibaato gaar ah oo qabiil oo uu asaguna ku kicinayo dadka qabiilkooda uu kula safan yahay oo nagula laynayo ma jirtaa wax xiriir ah oo aada la samayseen madaxda galmudug illaan waxaan ognahay galmudug in saraakiil aada isku beeltihiin xitaa ay xilal sare ka hayaan xiriir ma la samayseen haddaad la samayseen se maxay idinka yidhaahdeen
walaala waxaa weeye soomaaliya waxaa weeye wax dad mas-uuliyad qaadi kara oo so dibheshiisiin lama markii maamulkaa la dhisaayey dadkan dibheshiisiin looma qaban lama oran dadkiina ina mateli lahaa keensada lama oran dad magacale lagama kaxayn waxa weeye dad la caruursaday oo aan dadka matelin weeye dadka halkaa ku jira hase ahaatee waxay ka hadlahayaan iyo waxay noo qaban karaan iyo wa waxa weeye madaxweynihii dowladda galmudug meesha uu dadka ka hubaynayo maxay qaban karaan dadka wasiirada waxa weeye waa adadaan waxba qaban karin wey asagii u horreeyey madax meel ka sarreeyo lasalaxmale bay soomaalida ku maamaadaa ninka dadka hubaynaya oo dadka barakicinhaya oo rasaasta u keenaya oo saanadii qoryaha u keenaya waa madaxweynihii galmudug wax xubin ah ama xibin ama wasiir ama sheeganhayaan waxay ka tari karaan male waana la hadlaynaa idaacadahan kala hadlaynaa adduunkaan u sheegaynaa ugu baaqaynaa in inayna dowlad u ahayn oo una xil ka qab soomaaliya laga fiirsado oo arrintaas adduunka ka fiirsado taageerada galmudug la siinayo oo taarada saanadaha la siinayo oo gawaarida la siinayo dhaqaalaha la siinayo in laga fiirsado in dadkii lagu barakicinayo oo loo dhammayn galmudug baan halkaan ka cadaynayna aan ka sheegaynaa ma garan maxaad ugu baaqaysaa xubnaha ka soo jeeda beeshaada oo kale oo maamulka galmudug ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka deegaanada aada joogtaan ka arimiya
dowlada federaal dalku waa dowladda soomaaliya oo loo oo hadda soomaaliya looga dhan yahay oo dalkan u wada talisa oo maamul goboleedyadu ay hoos yimaadaan ayadana marka gaar baan uga hadlaynaa gelmudug dadka ku jiraan gaar baan uga waxaan ku horumaraya dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ayada maamul goboleedyada ayada koontarosha ayaday hoos yimaadaan waxaan dowladda soomaaliya ka codsanaynaa inay dowladdan arrintan soo farageliyaan dowladdan gelmudug dhibaatada shacbi oo qabiilada ay ku haysanaan dowladda soomaaliya inay soo farageliso wax ka qabato ay aragto waxaan usha ugu baaqaynaa dadka qabiilkeena kasoo jeeda oo gelmudug ku jira inay ka soo baxaan inay arkaan dhibaatadooda shacabka shacabkoodii dhibaatada lagu hayo inay arkaan inay ka soo baxaan sida ugu dhaqsiyaa badan ay kaga soo baxaan baan ugu baaqaynaa ma garan dhabbad yaa ka arrimiya iminka
ciidanka waxaa ka arrin maamul qabiil maamul deegaan maamul deegaan baa ka jira gelmudug ma imaan wax fara wax ay ku lug leedahay gelmudug oo dhabadka jira ma jiraan waa magaalo soomaaliyeed waa magaalo halkaa dadku joogaan dad qabiilaha degan ma dibi heshiisiin la qabtay oo gelmudug aan uga mad noqonayna ma jiro si kastaba ha noqotay haddii hadda ay ay wa- wax wada shaqayna oo dadkaan dhex mari ka dhaaba ma jira haddii sida qabiiladii baa laisku laynhayaa tirsba- ta- eh, kala kala problemska weli jira waxaa marka halkaa ka muuqda wax a- maamul gelmudug la yihahdo oo deegaankaa nabadeed ka jira ma jiraan aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a deegaan dadka deegaanka ogada times la soo xiriira waa kaaga mahad celinayna waraysiga
aad baa umahadsantaa walaal